madaxweynaha maamulka la magacbaxay somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa sheegay inay dhammaystireen wejiga koowaad ee qiimeynta dhismaha dekedda lughaye wuxuuna sidoo kale sheegay inay jiraan dhismaha waddooyin uu sheegay inay muhiim u yihiin dekedda iyo magaalooyinka waaweyn waxaanu bilownay dhismaha iyo dibidhiska waddooyin muhiim ah kuwaasoo deegaano halbowlo u ah ku xidhaya suuqyada gudaha magaalooyinka iyo dekedaha toddoba waddo oo muhiim ah ayaa qaar la bilaabay dhismahooda la dayactiray ama la dhammaystiray daraasadda dhismahooda waxaa ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee isku xidha hargeysa balligubadle iyo bowrama baki waxaanu iyadana dhammaystiray wejiga qiimaynta ahaa ee dhismaha dekedda lughaya hadalkan ayaa shiki weyn ku abuuray dadka soomaaliyeed wuxuuna soo xasuusiyey is-afgaradkii uu maamulkan horay ula saxiixday dowladda etoobiya degmada lughaye ayaa ku taala gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya waana magaalo xeebeed dhowr goor oo horay la isugu dayay in dekad laga hergeliyo balse aysan suuragelin